maamulka degmada diinsor ee gobolka baaya waxa uu faahfaahin ka bixiyey xaalado daran oo ay ka jiraan degmadaasi dhankayo nolosha ah maadaama degmadaasi ay u go'doonsan tahay ururka al-shabaab in muddo ah ayna adag tahay in magaaladaasi ay gaaraan raashin iyo daawo maxamed ibraahim nuur shugshuwo waa guddoomiyaha degmada diinsoor ee gobolka baaya waxa uu si aada uga hadlay dhibaatooyinka ay xilligani ka jiraan degmadaasi waxaana uu sheegay in ay adag tahay sidii wax lagu gaarsiin lahaa dadka ku dhibaataysan degmada diinsoor iyo tuulooyin kale ee ka tirsan isu socodka wadooyinka ay yihiin kuwa xayraad saaray ururka al-shabaab raashiin ma jira oo shacabkii oo meelo ma jira sidii oo nimankan dambadi tahaayeen dadkii oo shal buriyaan joogto oo hireen magaalada oo hortaa saaran baawar mahakalo ada raashiin la-aan jirta oo amjada siirfarar oo zaag oo jira oo magaalada qaymaabada ahaa lalugtakiyo oo dheer tahay anti oo warbeelam waaya qodqolku waa kiilada berisa maraas qiimada raashiinka wal oo caadi mixaad intareetar kiilo beriis may maraas qodqolku waa maraas aantii dad unah gobolay inti oo meel kasta oo waxtukan eh yaa intiseen jeeto furno yaa igjahay yahay ulo barshaayna dowladdeena degmada diinsoor ayaa waxaa ku sugan ciidamo ay iskugu jiraan ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed iyo ciidamada etoobiya haddana ma jiraan wax ay ka qabteen dhibaatooyinka ka taagan degmada diinsoor ee gobolka baay maamulka koonfur galbeed soomaaliya